ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lixda bisha rabiicul awel sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maantoo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol soddon iyo sagaalaad oo xiriira iyadoo u dhacay howlgal keligi duulnimo ah oo lagu dilay tiro askar yuhuud ah muslimiinta urdun oo dhigay dabaaldegyo farxadeed oo ay ku soo dhoweynayaan howlgalkii keligi duulnimo ee lagu dilay yuhuudda diyaaradaha maamulka yuhuudda oo duqaymo khasaare dhaliyay ka furiyey dalka suuriya ruushka ah oo duqaymo ka geystay magaalooyin dhaca dalka yukrain kooxda r s f oo weli sii wada gumaadka ay ku hayso shacabka suudaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaan ka ognahay weerarada keligiduulnimada ah ee ka dhacay xadbeenaadka urdun iyo dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhowayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo howlgal keligi duulnimo ah lagu dilay tiro askar yuhuud ah haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
أسكو الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخاف وشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadumarinka khaza waxaan maanta hoosnaynaa dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol soddon iyo sagaalaad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weerare ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada dulkaram ee daanta galbeed iyo siyaasiyiinta yuhuudda oo sheegaya in yuhuudda ay qarka u saaran tahay inay guuldaraysato haddaba aan ku horeyno duqeymaha e duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xaafadda tufaax ee bariga magaalada khaza waxaa ku shahiiday canug yar oo falastiiniya ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyntan oo ahayd mid loo adeegsaday madaafiicda goobta ayaana waxay sidoo kale sababtay burbur baaxad leh oo soo gaaray gurigii la beegsaday xaafadda asabar isla magaalada khaza ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u daran oo ay ku shahiideen afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sida ay wararkeenagu soo gaarayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay sidoo kale bartilmaameysadeen guryo ay dad shacab ah degan yihiin oo ku yaala xaafadda azaytuun waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawaci tiro badan sidoo kale xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza duqeyn ka dhacday waxaa ku shahiiday sidii ay soo warinayeen dad goobjoogayaal ah ilaa iyo shan ruux orayda ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan duqeyntan oo dhacday subaxnimadii hore maanta ayaana waxay beegsatay guri ay ku noolaayeen dad qaxooti ah oo guryahooda ka soo barakacay deegaanka beetilaahiya waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar rasaaseen ah oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada weerarkani geystay ayaana waxay saarnaayeen diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay leeyihiin sahaynada dadkii weerarkani ku dhaawacmay ayaana la geeyey isbitaalka caafimaadka lindunuusi halkaas oo lagula tacaalayaya xaaladooda caafimaad weerarkan mid la mid ah ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka shaakuush ee ku yaalla magaalada rafax waxyeello kala duwan oo soo gaaray dadka reedka ayaana halkaasi ka dhashay sidoo kale ciidanka yuhuudda waxay beegsadeen guri ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana gurigaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuudda geysatay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaa gaarayay ilaa iyo saddex xasuuq oo xuslimo badan kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan soddon iyo saddex ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol afartan iyo shan ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo ku dhowaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan kun sagaal boqol toddobaatan iyo laba ruux halka ay dhaawacudana marayaan wax ka badan sagaashan iyo afar kun toddoba boqol lixdan iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiyo toban bilood ah oo uu socday dagaalka marinka khaza ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay gaareen wax ka badan boqol soddon iyo shan kun oo ruux oo iskugu jiro dumar carruur iyo waayeelo waxaana maalmaha iyo saacadaha ina soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha gaaraya dadka ku dhaqa marinka khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ay beegsanayso goob walbo ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa markii saddexaad ku laabtay magaalada dulkaram kadib markii ku dhowaad laba isbuuc ka hor ay bilaabeen howlgalka daanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin ciidamada yuhuudda ayaa jimcihii soo banneeyey magaalooyinka jiniin iyo dulkaram kadib dagaallo xoogan oo ay halkaasi kula galeen kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta wararka ayaa sheegaya in ciidamada yuhuudda ay xalay fiidkii weerar ku qaadeen xidho qaxooti oo magaalada dulkaram ku taala wariyaasha halkaasi ku sugan ayaana waxay ku soo waramayaan in xeradaas uu ka socday isku horimaad u dhexeeya ciidamada milatariga yuhuudda iyo dagaalyahanada falastiiniyiinta kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana sheegtay in dagaalyahanadooda ay rasaas xoogan kala hortageen ciidamada yuhuudda ee ku soo duulay xerada dib ugu laabashada ciidamada yuhuudda ee dulkaram ayaa timid kadib markii ay go'doomiyeen magaalada ayna ka jireen adeegyadii biyaha iyo korontada yuhuudda ayaa siddeed iyo labaatankii bishii agosto bilowday howlgalka waqooyiga daanta galbeed oo ay sheegtay mid ay xidadada uga siibayso awoodda kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ee halkaasi ku xoogaysanayaa howlgalkan ayaana noqday kiiskii ugu weynaa ay yuhuudda ka sameeyaan daanta galbeed ee laysto muddo labaatan sano kadib geesta kale weerar kaliyo duliimaha oo askar yahuuda lagu dilay ayaa maalintii shalay ka dhacay xuduud baynaadka u dhexaysa daanta galbeed iyo urdun waxaa lagu soo waramayaa in ruux falastiiniya uu weerar nafurlimaha ku qaaday taliska maraakiibta dagaalka yahuudda ay ku leeyihiin xuduudda karama ee u dhexaysa falastiin iyo urdun shakhsiga ayaana xilliga uu howlgalkan fulinaya saarnaa gaari xamuullah isagoo askarta yahuudda rasaas ooda kaga qaaday xilli uu saarnaa dusha sare ee gaariga baritaanno ay sameeyeen maamulka gumaystaha yuhuudda ayay ku sheegeen in ruuxa falastiiniga ah uu ka yimid danka urdun ujeedkiisana waa in halkan uu ka fuliyo howlgallay dhiiranaan ka muuqato waxayna saraakiisha yuhuudda sheegeen inay ugu dambeyn dileen keliya duulaha waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in halkaas uu dhaawac halisa ka soo gaaray ilaa saddex askari oo yuhuud ah iyadoo qaarkooda hadda lagu dabiibayo isbitaalka ciidanka kuwana ay marayaan qalinno xagga wadnaha ah maadaama ay rasaasta ka haleeshay meelo halis ah ugu dambeyntii ra-iisul wasaarihii hore ee maamulka yuhuudda yuhuud baaraag ayaa rajaxumo ka muujiyey in la xaqiijin karo guusha ay raadinayaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyo kooxdiisa xagjirka ah netanyahu iyo wasiirada meelka adag ayaa isku dhaarsaday in la sii wado dagaalka ay ciidamadooda kaga jiraan marinka khaza ilaa inta laga wiiqinayo awoodda milatari ee muqaawamada yuhuud baaraag ra-iisul wasaarihii hore ee sahaynada ayaa sheegay in yuhuudda ay wajahayso wakhti adag kaasoo keeni kara burburka sahaynada haddii aan si dhaqsi ah loo soo afjirin dagaalka khaza waxaana uu sheegay in yuhuudda ay kala daadanayso islamarkaan aysan muuqan wax istiraatiijiyad ama qorsho dagaal oo xukuumadda ay ka leedahay dagaalka galay bishii labiyo tobnaad oo xidhiir ah waxaa kale uu sheegay in yuhuudda aysan suuragal lahayn inay guul dhammaystiran ka gaarto dagaalka si ka duwan taasina iyadu qarka u saaran tahay guuldaro xaqiijintu way adag tahay israa'iilna ma aysan guulaysan oktoobar toddobadeedii kumana guulaysan doonto dagaalka ka soconaya khaza dhab ahaantii waxaan ku dhownahay guuldarro intii aan guulaysan lahayn ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee maamulka yuhuudda ninka lagu magacaabo yuhuud baraag yuhuud baraag oo wareysi siinaya wargeeska israa'iil hayom ayaa ka digay burburka yuhuudda isagoona netanyahu iyo kooxdiisa ugu baaqay inay qaataan heshiiska nabadeed ee lagu soo afjaraya dagaalkan xitaa haddii aan xabsiga laga sii daynin dhammaan maxaabiista falastiiniyiinta israa'iil waxay u baahan tahay inay u diyaargarowdo in la joojiyo dagaalka khaza si looga hortago xaalado kale iyadoo loo marayo heshiiska maxaabiisisdhaafsiga baraag ayaa intaa ku daray heshiiska ayaa keeni kara in la joojiyo xaaladda iyo inay hoos u dhacaan weerarada xisbullah xitaa haddii heshiiska uu yahay mid ku meel gaar ah netanyahu iyo wasiirada midigta fog ayaa dhagaha ka furaysanaya baaqyada joogtada ee uga imaanaya shacabka yuhuudda siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidamada ee ku talinaya in la joojiyo dagaalka si lahaystayaasha yuhuudda dib loogu soo celiyo guryahooda يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan eeaan idiin soo diyaarnay waxaa ka mid ah muslimiinta urdun ayaa dhigay dibadbaxyo farxadeed oo ay ku soo dhoweynayaan howlgalkii keligii duulnimo ee yahuudda lagu dilay waxaa gelinkii dambe ee maalintii shalay ilaa iyo maanta ka dhacaya dalka urdun banaanbaxyo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaasoo ay ku muujinayaan farxaddooda la xidhiirta weerarkii keligii duulnimo oo maalintii shalay ka dhacay marinka kala qaybiya urdun iyo falastiin ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda boqolaal ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isugu soo baxay magaalada camaan ee caasimadda dalka urdun waxayna ku dhawaaqayaan halkurgiyo bogaadinaya fuliyaha howlgalka keliyii duulnimada ah iyo kooxaha muqaawamada falastiin dadka muslimiinta ee banaanbaxa isugu soo baxay ayaa sidoo kale janaasada salaatul kaayib ku tukaday fuliyaha weerarka maalintii shalay ka dhacay xadbeenaadka kala qaybiya urdun iyo falastiin maayir diyaab xuseen oo kasoo jeeda gobolka macaan ee koonfurta dalka urdun ahaana darawalka xiina ee gawaarida xamuulka ayaa maalintii shalay howlgal keliyii duulnimaha ka fuliyey marinka alkaraama ee isku xidha urdun iyo daanta galbeed isagoo wata baskoolad uu ku guulaystay inuu qarsado ayuu dhegta dhiiga ugu daray saddex ruux oo yahuud ah isagana goobta ayaa ku shahiiday kadib markii ay dhowr xabadood la heleen ciidamada gumaystaha yahuudda muuqaalo si weyn ugu baahiyay internetka oo ay soo duubeen warbaahinta gudaha ee dalka urdun ayaa lagu arkayaa boqolaal qof oo isugu yimid waddooyinka waaweyn ee magaalada madaxda dalkaas kuwaasoo dhammaantooda wata calanka falastiiniyiinta waxayna xagga sare u tuurayaan buuleerka bixiya iftiinka iyo dhawaqa muslimiinta caalamka ayaa si weyn usoo dhoweeyey weerarkii keliyay duulnimo ee uu fuliyey naftii hore maahir diyaab xuseen oo u dhashay dalka urdun tan iyo markii uu howlgalkaasi dhacay wadamo badan oo kuwa muslimiinta ah ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayo weerarkaas fariidka ah ee yahuudda xaaqidiinta ah sanka ciidda loogu jiday weerarkan ayaa waxauu ruucbi argagax ku biray shacabka yahuudda kuwaasoo xoog lagu deegaameeya dhulka falastiin geeska kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo khasaare dhaliyay ka fuliyey dalka suuriya wararka ka imaanaya waddanka suuriya ayaa ku waramaya in ka badan labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka xamaah ee bartamaha dalka suuriya magaalada misyaaf ee gobolka xamaah ayaa diyaaradaha yahuudda dhowr gantaal la dhaceen durbadiiba waxaa duqeymuhu dhaliyeen dab xoogan oo ka kacay mandiqadda ilawareedyo caafimaad oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan shan ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale wasaaradda warfaafinta ee nidaamka nuseyriyada bashaar al asad ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidankooda difaaca hawada ay ka hortageen duqeymo ay geysteen diyaaradaha yahuudda kuwaas oo beegsay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askarta nuseyriyada maamulka mujrimka ah ee bashaar al asad warbaahinta yahuudda ayaa dhankeeda tilmaamtay in diyaaradahooda ay habeenkii xalay duqeymo ka geysteen qaybo ka mid a dalka suuriya iyagoona sheegay inay beegsadeen goobo lagu farsameeyo hubka waxgumaada bilooyinkii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa silsilado duqeymaha ka fuliyey dalka suuriya kuwaasoo qaarkood lagu dilay xubno sare oo ka tirsan dowladda shiicada ah ee iiraan ilaa iyo haatan ma jirto waxwara oo ka soo baxay xukuumadda shiicada ah ee tehraan ee dagaalka adag kula jirta yahuudda dhinaca kale ruushka ayaa duqeymooyin ka geystay magaalooyin dhaca dalka ukrain tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa duqeymo ay fuliyeen ciidamada jugta culus ee ruushka magaalada kharkiif ee bariga dalka ukrain ayaa martigelisay duqeymo sawaariikh loo adeegsaday oo ay fuliyeen ciidamada ruushka ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay duqeyntan halka ay ku dhaawacmeen shan kale sida uu warbaahinta maxalliga ah u sheegay guddoomiyaha magaalada kharkiif ee dalka ukrain magaalada sawmi ee waqooyi bari ee ukrain ayaa iyaduna waxaa ka dhacay duqeymo culus kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa sheegay in laba ruux ay ku dhinteen duqeyntan halka afar ruux kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo bishii februaayo ee laba kun labay labaatanka ciidamada ruushka ayaa ka dagaalamay gudaha dalka ukrain dagaalka oo aanay u muuqan rajo ah inuu soo afjarmo ayaa dhaliyey khasaarooyin badan oo gaaray ciidamada iyo shacabka ukrain dowladaha ruushka ee ukrain ayaa ilaayo haatan isku biritumanaya ugu dambeyntii kooxda aresaf ayaa sii wada gumaadka ay u geysanaysa shacabka suudaan wararka ka imaanaya dalka suudaan gaar ahaan gobolka sanaar ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadka kooxda aresaf ay fuliyeen duqeymo wuxuushnimo ah oo khasaare dhaliyey madaafiicda goobta ay ku garaaceen xaafado ka mid ah magaalada sanaar waxaana duqeyntan oo ahayd mid xoogan ay dhelisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay warbaahinta u sheegeen ilowareedyo gudaha ah ciidamada r s f ayaa sheegay in duqeynta ay ku beegsadeen xarumo ay degan yihiin askarta militariga xukuumadda khartuum maleeshiyaadka r s f oo garabyo militari ka helaya dowladaha ruushka iyo imaaraadka carabta ayaa wada duqeymo aan loo meeldayin oo urkutaalo ah oo lala beegsada dadka rayidka ah ciidamadan ka ardan dhaqanka iyo diinta ayaa dhowaan gowracay dumar iyo carruur yaryar kuwaasoo aan waxba galabsan inta uu socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kooxda r s f ee hadafkooda ugu weyn uu yahay sidii ay u afgembin lahaayeen dowladda suudaan iyadoona ay ka barakaceen malaayiin qof kuwaasoo aaday waddamada ay dariska yihiin dalka suudaan ee dhacaqaaradda afrika qaramada midoobay ayaa dhowaan shaac ka qaaday in dalka suudaan uu qarka u saaran yahay inay ka qaraxdo foolkaano macluul ah oo ay ku dhintaan dad iyo duunyaba haddii ay sidaani wax u socdaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay qaramada midoobay intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhaca dunida iyo qeybaha kaarsan
قدري قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaynu ka ognahay weerarada kaligiiduulnimada ah ee ka dhacay xadbeenaadka urdun iyo dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye maalintii shalay waxaa xadbeenaadka u dhexeeya dalka urdun iyo waddanka falastiin ee yuhuuddu haysato ay ka dhacay weerar keligiiduulnimo ah oo uu fuliyey nin darawal ah oo kaxaynayay gaari ka yimid waddanka urdun weerarkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana lagu dilay askar ka tirsan ciidanka amniga yuhuudda ayaa ka dhacay buundo lagu magacaabo malik xuseen oo isku xirta waddanka urdun iyo dhulka loo yaqaano daanta galbeed ee waddanka la haysto ee falastiin ninkan darawalka uu fuliyey camaliyadda keligiiduulnimada ah ayaa weerarka u adeegsaday hub fudud isagoo rasaas ku furay ciidamada yuhuudda ee ku sugnaa goobta oo ah mid lagu baaro gaadiidka isaga kala guusha labada dal wuxuuna halkaasi ku dilay saddex askari oo yuhuudi ah isagana ugu dambeyntii waxaa dilay askarta yuhuudda fuliyaha weerarka oo lagu magacaabi jiray siyaab xuseen aljaazi ayaa kasoo jeeday mandiqada al-xuseeniya oo ku taala magaalada cumaan ee caasimada u ah waddanka urdun ninkan ayaa ka xanuunsaday dhibaatada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer falastiin ee maalin walba gumaadka la kulmaya sida uu warbaahinta u sheegay wiil la dhashay fuliyaha weerarka weerarkan ayaana argaga xorle ku beeray yuhuudda xoogga loogu deegaamiyey dhulka muslimiinta falastiin waxayna haatan cabsi ka qabaan inay ku soo socdaan kuwo kale hor leh haddaba weerarkan shalay dhacay ma kii ugu horreeyey ee ka dhacay xuduudbeenaadka urdun iyo falastiin-ba mase jiraan weeraro kan ka horreeyey oo horey loola beegsaday yuhuudda halkaasi gumaysiga ku haysata daqiiqadaha soo socda ee warbixinteena ayaad ku ogaan doontaan tan iyo laga soo bilaabo lixda meeyadii qarnigii labaatanaad ee tegey waxaa xuduudbeenaadka ay wadaagaan urdun iyo dhulka la haysta ay falastiin ay ka dhacay weeraro lagu dhigbixiyey yuhuudda waxayna weerarada ugu badani keligii duulnimada ay dhaceen inta u dhexaysay sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii ilaa laba kun toddobadii haddii aan ku bilowno howlgalkii ugu horreeyey wuxuu dhacay sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii bishii nofembar ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii waxaa dhacay weerar ay yuhuuddu ku qaadeen koox dhalinyaro muslimiin ah oo kasoo gudbay xadbeenaadka urdun iyo falastiin xilli ay marayeen halka lagu magacaabo al cawja oo u dhow magaalada alriixa ah ee dhulka la haysto waxay dhallinyaradan fooda isdareen ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda oo roonda ku jiray halkaasina waxaa ka dhacay dagaal adag oo qaatay muddo afar saacadood ah waxaana yuhuudda laga dilay intii uu dagaalka socday qaar ka mid ah askartooda oo uu ku jiray nin sarkaal ah marka laga hadlayo dhanka kooxda dhallinyarada oo ahaa shan ruux waxaa ka shihiday hal wiil oo lagu magacaabi jiray naayif halka intii kale ee kooxdan ay askarta yuhuudda gacanta ku dhigeen kadib markii ay dagaalameen dagaal adag lagana dhaawacay wiil lagu magacaabo kaalid oo ay ciidamada yuhuudda lugta xabad uga dhifteen labaiyo labaatankii disembar ee kun sagaal boqol sagaashankii xilli waa beri hore ah waxaa webiga urdun kasoo gudbay mid ka mid a dhallinyarada muslimiinta urdun oo lagu magacaabo calaa-udiin xijaazi kuna hubaysan toorey gacantana ku watay musxaf qur-aanka kariimka uu u weeraro yuhuudda xoogga ku haysata falastiin markii uu soo galay dhulka la haysto ee falastiin wuxuu weeraray askarta yuhuudda ah isagoo dhaawacay mid ka mid ah kadibna waxaa toogtay askartii kale halkaasi ayuuna ku shihiday wuxuuna dardaaran uga tegay guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dadka carabta ah saddex iyo tobankii nofembar ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii wiil dhalinyaro oo toddobiyo toban jir oo lagu magacaabo suldaan al cajluuni ayaa kasoo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya wadamada urdun iyo falastiin wiilkan oo ku hubaysan baastoolad ayaa si toosa u weeraray goob ay degnaayeen ciidamada yuhuudda wuxuuna halkaasi ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan booliska yuhuudda intaasi kadib waxaa ka cilidooday baastooladii uma aynay suuragelin inuu weerarkiisa horay usii wato sideedii bishii februari ee sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii waxay marwaan oo dhiganayay kuliyadda shareecada ee jaamacadda urdun iyo laba asxaabtiisa ay fuliyeen howlgal gaar ah oo lala beegsaday bas ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda dhalinyaradan ayaa si qarsoodi ah ku galay gudaha deegaanada uu haysto maamulka yuhuudda waxayna weerar ku qaadeen askartii yuhuudda ee baska saarnaa dagaal qaatay muddo shan saacadood ah ayayna la galeen iyagoo dhimasho iyo dhaawac u geysay tobnaan ka mid ah ciidamada yuhuudda ah kadibna halkaasi ay ku shihideen bishii abriil ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii weerar ayaa waxa uu ka dhacay isla buundadii shalay lagu laayay ciidamada yuhuudda mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka oo u argudaysay walaalkeedu ay horey u dileen ciidamada shahiinada sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii ayaa weerar baaskolod loo adeegsaday ku qaaday askarta yuhuudda ee macbarkaasi ku sugnaa waxayna ku furtay rasaas taas oo ay dhaawacyo kasoo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda waxaana ugu dambeyntii gacanta ku dhigay askarta yuhuudda oo xarig kula kacay sagaal iyo labaatankii bishii koowaad ee laba kun toddobadii maxamed faysal asigsig oo ka yimid marinka khaza ayaa weerar ku qaaday yuhuudda joogta magaalo xeebaadka lilaad oo ka mid ah dhulka la haysto ee falastiin isagoo sii maray dhulka urdun wuxuuna halkaasi ku dilay saddex yuhuudi ah kadib markii uu bam ku weeraray foorno rootiga lagu sameeyo weerarada keligii duulimada ay fuliyaan dadka muslimiinta ayaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya waxay inta badani weeraradani ka dhacaan wadamada reer galbeedka iyo dhulka uu xoogga ku haysto maamulka yuhuudda ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى